wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in maanta uu bartamaha magaalada isku horimaad xoogan ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowlada federaalk soomaaliya goobjoogayaal ayaa u sheegay v o eda in uu jiro khasaare ka dhashay dagaalkaasi waryaha v o eda uga soo waramaya gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixinta nooga soo diray galadogow isku dhaca oo u dhexeeya ciidamo ka kala tirsan nabad sugidda iyo booliska gaarka ee dowladda soomaaliya ayaa ka dhacay degmada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaana wararku ay sheegayaan in isku dhaca uu sababay khasaare kala gaaray labadii dhinac ee dirirtu ay ku dhex martay dhuusamareeb dirirta ciidamada ka wada tirsan dowladda ee ka dhacday dhuusamareeb lama oga sababta hase ahaatee dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in xaaladdu ay degan tahay balse ay qabaan dareen cabsi oo la xiriirta isku dhacyada ciidamada ee kusoo laalaabtay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud maxamed maxamuud oo ka mid a dadka deegaanka dhuusamareeb ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu sida ay haatan tahay
wala horta aniga dadka deegaanka nahay waxaan ka war helnay xabadda oo meesha labada labada ciidan ciidanka haramcad iyo ciidanka nabad sugidda oo xabad isku wada ma garad haye marka walaalow xabadda sidaasay ku bilaabatay muddo saacado badan ay socotay xabadaasu kabacdina waxaa kala dhex galay ciidanka booliska baa kala dhex gala magarat dagaalka magaalada bartankeeda miyuu ka dhacay mise magaalada meel ka baxsan
magaalada wuxuu ka dhacay bartankeeda meesha liyaa daardheer oo labada ciidan labada xero ay iskasii horjeedaan magarat haye oo ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka haram laamiga bes baa udhexeeya magarat labadooda xarun ay kala degan yihiin a laamiga bes baa udhexeeya labada egdood labadooda egdood waa kasii horjeedaan
haye maxaa maqasheen oo khasaare ah marka wallahi alxaasil waxaan arkay anugu leey waxaan ku arkay shan nin oo dhaawaca magarat iigu celi halkaas maxaad tiri
waxaan indhahayga aan ku arkay macnaha shan nin oo dhaawaca magarat haye
laba nin laba nin oo ciidana nabad sugida ahayn saddexna waxay ahaayeen ciidanka haram caday ahayn magarat haye
kolley wax dhimashana maanan arag maanan aanan arag wax dhimasho ama wax sheegaya ma garad
hadda waa sidee xaaladda marka hadda xaaladda jawigeedu waa degan yahay ciidanka booliska kusoo baxay ciidanka booliska ayaa kala dhex jooga ma garad ma la kala qaado ciidamadii labada dhinac ee dagaalamay waa la kala qaaday waxaa kala qaaday ciidanka booliska iyo ciidanka militariga kusoo baxa ma garad haye hadda marka waa lagu kala dhex jiraa qolada meesha la geeyay ayay markaan joogaan amnigu hadda xaaladeedu waa sugan yahay ma garad adinka dadka deegaanka maxaad dareemaysaan waxaan dareemeynaa dadka deegaanka haddaan nahay maalin walba dhibaato iyo xabad iyo maaragtay korkaana laysu qabsado wallahi aniga dhibaato aada iyo aada weyn baan dareemeynaa cabsi baa nala soo wajahday ma garad haye ma la hadasheen maamulka Haddaba- si ciidanka loo xakameeyo ya
dadka deegaanka haddaad tihiin maamulka ma la hadasheen sida ciidamada loo xakameyn lahaa wallahi hadda ka hor labaan hamin laakiin hadda ka bacdi waan waan rajeyneynaa inaan la hadalno dadka maamulada ama maaragtay maamulka kamid a inay sidai ciidamadooda nooga xakameynaya maadaama aan nahay dadka bulshada rayidka aan nahay maalin walba korkeena laysku qabsanayo korkeena la- laysku leynayo oo dad xataa maanta waxaa jira waayo ilaaho guryaha noo jiifa ee xataa maanta aan xataa laisugu gudbi karin ogaa meel dagaal ka dhaca waa garanaysaa ma garat ma markii ugu horreysay oo ciidamada nabad sugidda iyo haram cad ay ku dagaalamaan dhuusamareeba mise eh, horey ay u dhacday wallahi dhowr jeer bay dhacday marka waa markii saddexaad baan umalaynayaa mar waxay ahayd militariga iyo iyo nimanka liyaanisa marna militariga iyo waxay iyo waxay ahayd haram cad markan waa markii saddexaad ma garan waa soo laalaabatay marka cabsi noocee abaad ka qabtaan eh, in eh, isku dhacyada ciidamada ay eh, dhibaato dadka rayidka u geystaan wallahi cabsi aad iyo aad weyn baan ka qabnaa dhibaatadan waa soo noqnoqotay mar kow maaha laba maaha saddex maaha markaana waxaan usii malaynaynaa in dagaalku intaan uu kasii dheeraado ama uu sii fido ma garan dhinaca kale wararka laga helaya goobaha caafimaadka degmada dhuusamareeb ayaa sheegaya in isbitaalada magaalada la gaarsiiyey dhaawacyada ilaa lix ka kala tirsan ciidamadii dagaalamay mana jiro khasaare gaaray dadka rayidka ah ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka wada tirsan dowladda oo ku sugan dhuusamareeb ay dagaalamaan ha yeeshee isku dhacyada kadib ayaa lagu guulaystaa daminta xiisadda u dhexaysa labada ciidan waxaana isku dhicii maantay ka dhacay dhuusamareeb lagu guulaystay in la kala dhexgalo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a galdogob VOA.